You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijka aan kaga hadli jirnay eh, sharciga dalkan ama shuruucda nidaamka maxkamaduhu u shaqeeyaan iyo garsoorka dalkan waxaana marti noogu ah mar kale eh, lawyer ama qareen eh, yuusuf maxamuud ayaa noogu martiya mar kale Eh, yuusuf kusoo dhawaaw idaacadda aada umahadsan tahay Eh, maanta mawduuca dabcan aan ka hadlayna waxa weeye waxyaalaha la yidhaahdo wax isdabamarinta ama froodka loo yaqaano gaar ahaan eh, dadka lacagaha eh, aysan xaqa u lahayn dowladda ka qaato kale Eh, marka bal in yar haddaad noo dulmarto kuwa ugu badan oo dadka intooda badan eh, soomaalida ama soo galootiga ah oo kale ay ku khaldamaan oo dhibaatooyin ka raacaan Een, marka waxaa rabaa inaan ku bilaabo horta marmar waxaa jirto eh, f- fraud um, ama, ama qofka been inuu sheegin uu, uu dowladda xo- dowladda een, ee lacag u badiso overpayment aa la dhahaa marka taas waa mid midna waxa waaye fraud s- sidaa sheegaysa kas qof oo, oo been sheega oo lacag ku ku qaatay midna waxa waaye dowladda aa- aa- aa marmar khalado oo lacag oo ka badan inta lagu lagu soo waday oo oo lagu- een, aa ku- aa lagu talgalay inay ku siiyaan marka midda oo oo waxaa ka hor hadlaynaa midda midda kale oo overpaymentka markay lacag ku siiyaan aadan een, ayaga markay khaldaan dowladda markay khalado marka taas waxay dhacdaa marmar een, waa ogtahay dowladdan magaal wadankan dad badan aa degan dowladda centerlink waxa loo yaqaano kuwa bixiyo een, ceerta waxay yihiin een, hay-ad aad u weyn aad u fara badan marka way khalad way khaldamaan wax badan mar- marka marmar mid la dhaho family tax benefit waxaa la lahaa een, qoyska een, een, lacag loo- loo di- loo diyaariyey siiba markay boqol kun camal ka yaryihiin een, lacagta soo soo gasha qoys- qoyska taas ma ahan mid oo qofka laga rabo in uu sheegto een, lacagtiisa waxay ka qaataan een, informationka waxay ka qaataan a t o wax la dhaho marka a t o waxaa xafiiska la- canshuuraha xafiiska canshuuraha haa marka xafiiska can- xafiiska canshuuraha waxay u diraan een, een centerlink een hay-adda bixiso een, canshuur ee, ceerta ay u diraan een, marmarna ma iswaafaqaan lacagta ay sheegayaan iyo qofka lacagta soo gashay marka taas markay dhacdo dhib aad u weyn ma ahan waxa dowladdu waxay waxay subisaa een, lacagta oo ku soo geli lahayd ee wax yar kaa jaraan marka tusaale ahaan reero badan oo, waa- oo, oo ilmo badan haysto een, haddee lix ama toddobo ilmo haystaan shan sano ama toban sano aa- aa centralink la siina marka intaasoo sano haddaa centralink hadday helaan family tax benefit wax loo yaqaano tartiib tartiibaa looga jaraa wax dhibaato weyn kama gaarayso marka taas waa mid qofka ani waxaa u talin lahaa inteenan eh, accountantkooda inay iska fiiriyaan qofka oo xisaabyaha uu- uu uu shaqada u qabanayo inay iska ilaaliyaan oo oo eh, eh, hubiyaan in aa wax in ay wax khalad meesha ka jirin marka marmar dadka waxay is dhahaan eh, xisaabiyaha ah, ah, madaxiisu ay dul saaran tahay een, een, xuquuqda oo dhan laakiin qofka saxiixaya oo oo oo oo xisaabiyaha een, u shaqeynaya qofkaas aa- aa aa- aa number one responsible ah.
tan kalena eh, dabcan eh, marar badan waxaa dhacda in dadku eh, qofka isagoo shaqeeya isagoo mar cayr qaadan jiray matalan uu shaqo helo ama family daycare ha ka shaqeeyo ama taxi ha ka shaqeeyo uu isku iloobo inuu u sheego centerlinkiga oo yidhaahdo eh, wixii maalintaas ka dambeeyey waa shaqeeya marka cayrtii ha layga jaro oo qo- dadku isku isu qaa- isku qaataan labadii lacagood mushaarkiisa iyo lacagta cayrtoo kale waxyaalahaas kale maxaa dhaca way dhici kartaa marmar laakiin marmar badanaa siiba markaa shaqaynaysid ama adaa qaadanaysid een, new start shaqo doon adaa tahay oo, oo aa qaadanaysid ceertaas waa lagu weydiinaa eh, een, labadan usbuuc lacag maa kusoo gashay su-aal adaa lagu weydiinaa marka markaa ka jawaabaysidna waxaa meesha waxaa ku qoran haddaa been sheegtid wax waa lagu qabsan karaa sharciga ee ee ku xiran tahay xataa waa lagu soo qoraa act ama ama sharciga buug meeshaas ku qoran taasaa lagu xad gudubta marka waxaa ku jirtaa halisa ku jirtaa way kuu sii sheegaan marka dhibaatada waxaa markaa kas u gelisid waxyaalo oo been ah been markaa meesha ku qortid waa halisaa geli kartaa marka dowladda qof walba oo oo oo oo oo been sheego een, inta lacag soo galo ma ma xabs- xabsi lama geeyo ama lama booliiska ma, ma, ma qabsadaan Een, marka waxay ku saabsan tahay qofka siduu u, u, u sheegayo een, beenta ama ama hadduu iska iloobay taasay ku xiran tahay marka marka marmar waxayna ku xiran tahay inta lacag uu uu qofka eh, eh, qaatay si si kas oo khalad ah marka ad- badanaa waxay dhahaan toban kun ka badan haddaa qaadatid waxaa ku jirtaa halisa ku jirtaa in oo si sharci darra aad u qaadato ha aadan xaq u lahayn ah, aadan xaq u lahayn oo kas oo kasna inaad ku dirtid oo adoo kas eh haddaa bubuuxisid een, foomamka ama su-aalaha lagu weydiinayo leedahay ama gaarigaa leedahay iyo, iyo, iyo, iyo arrimahaas haddaa been kas ka sheegtid oo toban kun ka badan qaadatid way u, way u badan tahay inay dowladda kaa, taba- kaa daba imaato Een, ta kale waxa waaye markaa ogaatid inaa inaa fashil in- in- in- inaa lagu ogaaday ama in aa, een, warqad haddaa lagu soo diro tusaale ahaan oo- oo oo sheegaysa in intaasoo lacaga qaadatay waxaa fiican inaad ka hor- hor imaadid oo aad la hadashid dowladda oo aad isdhiibtid oo sheegtid "Ad- waxaan awoodaa intaan inaa bixiyo een, aad lacagta jajabsatid aad lacagta haddaa haysidne hal mar iska bixisid haddaadan saas subin hadhow makee soo baxdo arinta oo, oo maxkamad hor fadhiisatid een, garsoor een, qar- garsooraha waxa waaye dad, dad caqli badan waaye marka way arkayaan sida sidaa u dhaqanta iyo co- iyo conduct ay u yaqaanaan acmaalkaada sidaa u shaqaynaysa beenta si- inta sanaa sheegaysa waxyaabahaas dhan ay isku keenaan isku koobayaan markaas een, markaas ay- ay- ay ke- ay keenayaan een, xukunkooda marka intii tabartaada waxaad leedahay eh, ka fogow in wuxuu maxkamad gaaraan haddii ay sax yihiin oo lacagtu kugu maqan tahay oo aad qaadatay sheego waxaad tirahdaa qaladku uu dhacaya sidee u xalinaa haa sax ha is dhaga tirin ha isku dayin inaa eh, qod isku sii issii gelisid ha isku dayin inaa eh, inaa kusii dartid beena been ka badan ha isku dayin inaa waxyaabo kala sheegatid oo eh, haa marka dadka badanaa waxay isdhahayaan een, waxay jecel yihiin inay isticmaalaan een, jawaabta "Ani- aniga ingiriis ma garanayay ama ama maskaxda ka jiranahay ama waxaa ka imaada wadan oo oo oo- oo oo dagaal ka socdo een, waxyaabo waxyaabo xunxun ah soo mare taas ma shaqaynayso runtii runtii haddaa la isku sheego sidaa kuu sheegaya garsooraha waa dad caqli badan waaye een, waxaasoo kale way way way fiirinayaan waxay ogaanayaan waxaas inay wax ka jirin marka intaadan gelin inaa islaalisid waaye intaa een, haddaana gashid inaa is- inaa inaa sheegatid waaye waa gartay eh, haddiise markay fogaato maxkamadda la aado natiijada u dambeysa maxay noqon kartaa haddii lacag badan lagugu helo inaad qaa- inaad qaadatay waqti badan qaadanaysay eh, kas cad aad u qaadanaysay maxay noqon kartaa eh, jawaabta ama uu ku siin karo xaakinka maxkamadda ha marka sidaa ku sheegaya waxaa la fiirinaa qofka een, xaaladiisa oo dhan een, waxaa la fiirinaa da'diisa ama da'deeda een, inta sane been sheegayeen waxay qaban jireen ka hor haddee lacagta waxay ku isticmaali jireen lacagta haddaa ku isticmaalaysid dad gaajaysan haddaa cunto siinaysid tusaale ahaan waxaa laga yaabaa in in in lagaa qaleeya xabsi lagaaga qaleeya ama ama lagu siiyo community order laakiin hadday arkaan adi oo oo gadanaysid een, gaariyo oo oo oo Qaali ah.
qaali ah iyo- ama ama saacado iyo iyo waxyaalo loo joogin waxa waxa waaye maha madaxaada waxay dul saarayaan een, ha sanado waa laga yaabaa inaa heshid marka marka dhibaatana haysta waxa waaye soomaali ahaan een, waxaa isdhehaynaa dowladda waa ka caqli badan karnaa ama ama dowladda awood ma lahan intaasoo qof ay me- joogta wadanka ama magaalada see aani la ii heli see aani la ii heli doonaa marka soomaalida inay waxaas iska iloobaan waaye dowladdan waxa waaye dowlad oo oo oo oo si fiican u shaqaynayso marmar marmarna waxaa sidaa kuu sheegaya lacagtay kuu badinaya marka inaa inaa isdabr inaa is ilaalisid waaye inaa aada isku ilaalisid waaye because waxay haystaan technology oo fara badan waxayna haystaan awood badan oo waxay la hadli karaan een, hay-adaha sidaa kuu sheegaya waxay la hadli karaan een, fiiska canshuurta ay la hadli karaan waxay la hadli karaan centerlink oo, oo ceerta bixiso waxay la hadli karaan een, bank, bankiyada waxay la hadli qofkay rabaan een, qofka u shaqaysid ninka u shaqaysid ama, ama do- een, xafiiska u shaqaysid ay la hadli karaan awood badan ay u leeyihiin in ay information helaan marka waxaa la- waxay u badan tahay xataa in ay u baahneen qof in waxaan baaro wax computer eh, ama technology ah waxaan dhan nambarada isku ka keenayo soo saaraya sababta qofka tax file nambarkiisa la haystaa magaciisa dareyskiisa da-du dhashay yaa meel walba yaalla hay-ad walba yaalla exactly ha taas ha marka qofka inuu is- inuu inuu iska dhigo qof xariif ah oo dowlad intaas oo- oo oo billion million soo galayso een, fikrad fiican ma ahan een, waa la heli doonaa mar dambe tan kale aan ku dari lahaa een, markaa dembiyada badan badanaa dembiyada markaa geshid een, waxaa jirto eh, waqti lagu een, een, laga adaba imaan karo marka adaa tusaale ahaan ani adi gaari aad isku dhacno een, waxaa haystaa lix sano inaa kaasoo daba imaado oo oo kaa oo oo oo- oo oo lacagta kaasoo doonto laakiin een, lacagtan laisku haysto oo dowladda adaa een, been sheegtid oo dowladda lacag ka dhacdid waxa waaye waqti ma laha labaatan sano kadib baa lagaa daba imaan karaa labaatan sano lacagtaasaa qabtaa sax labaatan sano soddon sano afartan sano weligeed weligood way kaa daba imaan xoolo karaan.
dowladeed kaa daba hari mayaan wey kaa sax weligood kaa ma harayaan- ma kaa harayaan xataa haddaad tahay qof waayeel oo oo lacag yar soo gasho tobankooda doolar oo isbuuciga kaa qaadanayan ama labaatan doolar isbuuci ilaa aad ka dhimanaysid marka wax oo laga harayo ma ahan marka haddaa isdhehaysid waa waa la iga haraa xataa hadhow xabsi haddaa ku aadid weli lacagta waa lagaa rabaa ma ogeyn oo kale ma noqon kartaa waxaan ma ogeyn in in maaragta ay tahay inaan sheego kale ma lagaa yeeli karaa maxkamadda ma lagaa yeelayo beenaba sheegtay meelaa lagu weyd- meel ah, ha ahaatee warqad ama ha ahaate computer meesh eh, meel walba ha ahaate een, su-aasha marka lagu weydiiyo su-aal cad waaye waxaa lagu weydiinaa imsaa kusoo gashay eber haddaa dhexdid eh, ma ogeen see u dhihi kartaa oo usbuucaana dhexdid usbuuca ku xigta aa dhexdid usbuuca kusii xigta aa dhexdid oo hadhow maxkamad markaa imaadid dhexdid ma ogeen ma wax suurtagal ma ahan marka eh, soomaalidu caadiyan waxaa la dhahaa waa dad aada isugu daydo haddii aad maqaayad meel ka furito waxaa laga yaaba kuwo kale inay kaa furtaan tan laftigeed waxaa laga yaabaa qof inuu eh, cabaar isku cunayo matalan cayrta iyo shaqadoo kale uu kuwo kale ku yiraahdo aniguba dhowr sanaan ku cunayay waa caadi adna adna yeel marka isku dayashadaasoo kale ma dhacdaa dadka qaarkood inay baxar geliso ha way dhacdaa way dhacdaa Een, eh, sida kale markaa u waree- markaa u wareejisidne qofkii lagu helo uma sheego dadka ninkii la baxsada laa sheegaya marka dhibaatadaasaana haysato waa laysu qariyaa ha waa laisku qarinaa ninka la haysto anuu ii imaanaa laakiin qof kale og ma jiro marka dad badanaa imaada xafiiskeen oo ga- gaari eh, gurigooda laga qaadan rabo oo canshuurta haystaan ama centrelink haystaan ma la isku sheego anina ma u sheegi kari dadka qofka waxa waaye eh, arrintooda waaye Een, laakiin waxaa aad u arka waaye mar walba usbuuc walba ama labadii usbuucba qofaa imaanayo oo dhahayo deyn een, baa laga haystaa badan ha dowladdu waxay haysataa intaasoo lacag marka soomaali ahaan keliya kuma dhacdo dadka kalena way, way galaan Een, laakiin anaga wadankaa ku cusubnahay Een, marka in aa warbixin ka bixino waa muhiim waay laakiin ha dad badan oo fara badan way ku dhacdaa laakiin waxay ila tahay ayaga waxay haystaan een, system ama fikrado oo sida loo lo- lala kala baxsado ama si la isku ilaaliyo oo hadhow eh, halis gelin laakiin soomaalida waxa waaye si si cad oo toosan oo oo oo case adag ma ahan markii soomaalida la qabto waxa waaye case aad u cad oo banaanka yaala banaanka yaala mhm.
Mm. marka de- soomaali ahaan eh, dabcan waxaa laga yaabaa dadka qaarkood inay isdhahaan dee dad badan oo faamilkiia baahan oo wadankiiba la iiga maaragtay magaciisiiyana laakiin eh, dabcan haddii hadhowdi ama xabsi lagu geeyo ama noloshaadoo dhan eh, la wareeriyo t v-ga lagaa soo saaro journaalka lagugu soo qoro adigana ku caawin maysa faamilkaaga wadankiina caawin maysa dabcan sax sax anina uh, s- hadda xoogaa een, ani aniga waxay ila tahay horta dadka badanaa waxaan een, een, dembigan galaayo ma ahan dad dad kale wax u taraayo badanaa badanaa waxay yihiin dad oo ayaga rabo inay faa'iido ka helaan marka dadka oo sadaqada badan ama lacag lacag badan bixiyo dadkaas badanaa waxay isku dayaan inay lacagtooda si si toosan inay ku helaan nadiif oo Ah, si xalaal.
nadiif ah, ha si nadiif oo xalaal Een, marka way adag tahay badanaa sidaa kuu sheegaya haddaa eh, maxkamad hor imaadid oo lacagtaada u diraysa agoon oo- xabsi laguma diraayo ani fikradeyda saas waay ani muu hadli kari een, garsooraha laakiin saasay u badan tahay haddaa lacagtaada wax fiican ku qabsanaysa ama dad wax u taraysa taas waa mid laakiin macnaha badanaa hadda ma lihin dowladda hala dhaco si agoon ugu ti macnaa kula tal- kula talin mayna laakiin laakiin waxyaalaha uu ku go-aanka ku gaaray ku xiran tahay Ha.
ee, xaakimku ha sax sax marka waxaa waxaa kusii dari lahaa oo- in in la isilaaliyo waaye een, oo oo oo la isku dayo in lacag oo nadiif la helo een, soomaalida in- inay badsadaan inay wax fiican isku sheegaan een, inay is- inay is- inay meel xun isku dabaraacin marka dhibaatada waa taas.
lacagta cayrtana dabcan waxaa loogu talagalay qof baahan qof da-a qof aan shaqaysan karin qof markaas yimidoo weli aan shaqo helin macni waa da- baahidaas baahi deg dega loogu talagalay soo maaha Aha.
looguma talagalin inaad labaatan sano u fadhida adoo xoogano ama shaqaysanaya iyadana inaad dhinac ka qaatid boqolkiiba boqol Een, marka qof walba hadduu saa yeelo dowladda waa istaagaysaa marka wadanka dhana ma shaqayn doon Ma- wax- waxyaalo ad- qof walba hadduu saa yeelo waxa waaye een, canshuurta horta canshuuraa la iska qaadaa qof walba canshuuraa la iska qaadaa lacagtan cirka ma kasoo dhaceyso lacag qof qof walba laga soo qaato waaye marka dowladda aada u fiirisaa een, arrintaas dowladda lacagteeda waaye d- shacabka lacagtooda waaye marka eh, waxa waaye saas kuma shaqayn karto soomaalidu waxay dhihi jireen lacagta ugu xuno qof cuno eh, laga yaabo inaad xataa ku xanuunsato lacagta agoonto kale ama wax noocaasa marka centralinka hadda si u fiirisid waa xoolihii dadweynaha oo dhan weeye marka eh, dee d- australia shacabkeeda xoolahooda adoo dhacaya kale weeye marka dowladdu eh, gacan bira kugu qabanaysaa haddii ay aad xadid ha sax sax marka la- la- ha- taas iska dhaaf hadhow waxaa la dhahaa eh, centerlink maxaa maxaa loo isticmaalaa Eh, centerlink eh, ceer maxaa loo siiyaa dadkan dadkan waa wada tuugo marka dadka lacagleyda oo magaalada degan waa way rabaan inay waxaas arkaan waxaas hadday arkaan lacagta cansh- ceerta la yareynaa wadanka waa la kala haraa kuwa gaajaysan way sii gaajoobayaan kuwa lacag haystana waa kore usii kacayaan marka inaan isilaalino waay oo u taxadirno siiba dadka masaakiinta kale oo wadanka soo galaya ama ama u baahan dadka waayeel dad, dadka waayeel ah ama dadka een, curyaame dadkaasoo dhan inaan u ilaalino lacagtaas oo ayaga ay ka faa'iidaystaan ma ahan in qof oo oo, oo shaqaysan karo oo wax qaban karo in, in, inuu lacagtaas inuu lacagtaas xado magaca magaca dadka soomaaliyeed ama muslime muslimiinta ahne waa waa dhibaataa soo gaarayso marka inaa inaa is ilaalino waa
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.